sakariya cutubka shanaad oo haddana indhaha baan kor u taagay oo wax fiidhiyey oo waxaan arkay qornin la duubo oo duulaya oo isna wuxuu igu yidhi war maxaad aragtaa oo anna waxaan ugu jawaabay waxaan arkaa qornin la duubo oo duulaya oo dherarkiisu waa labaatan dhudhun balladhkiisuna waa labaatan dhudhun markaasuu igu yidhi kan waa habaarka soo baxay oo dhulka oo dhan kor maraya waayo ku alla kii wax xada waxaa lagu baaba'in doonaa sida dhankiisaan ku qoran oo ku alla kii been ku dhaartana waxaa lagu baaba'in doonaa sida dhankiisa kale ku qoran oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan soo bixi doonaa oo wuxuu soo geli doonaa guriga tuugga iyo guriga kan magacayga beenta ugu dhaarta oo wuxuu iska joogi doonaa gurigiisa dhexdiisa oo alwaxdiisa iyo dhagaxyadiisaba wuu wada baabi'in doonaa markaasaa malaggii ila hadlay soo baxay oo wuxuu igu yidhi bal hadda indhaha kor u taag oo bal arag waxa uu yahay waxaan soo baxaya oo waxaan ku idhi waa maxay kolkaasuu igu yidhi kanu waa weel eefaa ah oo soo baxaya oo weliba wuxuu igu yidhi kanu waa muuqashadii dembigooda oo dhulka oo dhan gaadhay oo bal eeg waxaa kor loo qaaday wax culus oo laxaamad ah oo waxaa jirtay naag eefaadda dhexdeeda fadhida oo haddana wuxuu igu yidhi tanu waa xumaan kolkaasuu iyadii hoos ugu riday eefaahda dhexdeeda oo wuxuu ku daboolay wixii cuslaa oo laxaamadda ahaa oo markaasaan indhaha kor u taagay oo intaan wax fiiriyey ayaan arkay laba naagood oo soo baxay oo dabayshuna waa ku jirtay baalashooda iyagu waxay lahaayeen baalal u eg baalasha xuurta oo kale oo iyana intay eefahdii kor u qaadeen ayay meel dhulka iyo samada u dhexaysa geeyeen markaasaan malaggii ila hadlay ku idhi kuwanu xaggay bay eefaahda u qaadayaan oo isaguna wuxuu igu yidhi waxay u qaadayaan inay guri iyada uga dhisaan dalka shincaar oo markii la diyaariyo ayaa iyada lagu dejin doonaa halkaas oo meesheeda ah